waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali maalinkii talaadada ee bisha noofambar ahayd siddeed iyo toban waxaa xarunta rotary club ee xaafadda footscrey ee malborn ku taala laga raray konteynar ay ka buuxaan qalab caafimaad kaas oo loogu deeqay cisbitaal ku yaala magaalada dirdhabe ee etoobiya xarunta ayaana haddaba tegay si aan indhahayga ugu soo arko raridda konteynarka dhar sariiro qalabka neefta qalabka suuxinta iyo qalabyo kala duwan oo loogu tala galay dadka naafada ah ama bukaan socodka ah ayaa ka mid ahaa agabka lagu guray konteynarka mas-uuliyiin iyo madax kala duwan ayaa ka soo qayb galay xaflad kooban oo loo qabtay raridda konteynarka oo ka mid ahaa danjiraha etoobiya u fadhiya dalkan austraaliya jaamac faaraxa oo ah agaasimaha iskaashiga caalamiga ah ee hay-adda rotary club footscrey ayaan ka waraystay xogta shixnadan loogu deeqay cisbitaalka oo iiga warramay cabdinuur aad baad u mahadsantahay maanta waxaan samaynaynaa konteynerkii labaatanaad ayaan u diraynaa magaalada dirdhabe hosbitaal layidhaahdo dilchora hosbitaal marka isagaan qabanqaabadiisii ku jirnaa iyo raridiisii marka taas baanu maanta yacni ujeeddada iyadu ay tahay konteynerkan maanta la rarayo maxaa ku jira alaabta ku jirtaa maxay u badan tahay alaabta ku jirtaa waxaa iminka matalan kale waxaa ku jira mashiinada keliyaha lagu safeeyo ultrasound baa ku jira sariiraha sbeshaalka ah ee weliba i c uda ku jira sariirahan caadiga ku jira waxaa ku jira wixii ay la isticmaalayeen consumable fara badan oo ay u baahan yihiin baa ku jira dhar waxaa jira aada u qaaliyo meesha ku jiraa jira marka qalab caafimaad looga baahan yahoo dhan ayaa ku jira oo weliba ventilation anesthetic machines waxaan oo dhan baa ku jira iyo transfertroli oo runtii aad aada u qaaliyo ood arki doonto xabadda transfertroligi mararka qaar waa afartan iyo lix kun marka ilaa koob iyo toban transfertroli aa ku jira waad qiyaasi kartaa cisbitaalka aada magacooday jaamac oo ma cisbitaal dowladeed oo shacaba mise waa mid gaar loo leeyahay isbitaalkani waa isbitaal shacabku leeyihin public hospital wey anu sidaydaba isbitaalada privateka ma caawiyo waxaan keliyan caawiya isbitaalada public ah marka waa laba hosbitaal oo public ah ku yaala mid kamida baan doortay labada hosbitaal mid waxaa layidhahda dilchora kana sapian baa la yidhahdaa marka hosbitaalkan u diraya dilchora la yidhahdaa laakiin mashiinada ku jira qayb kamida maadaama infrastructureka dialysiska sapian layihiin markay halkaa tegaan waxaa loogu deeqayaa hosbitaal kaloo isna public oo la yidhaahdo sapian fikir guud ma naga siin kartaa rotary club waxa uu yahay iyo sababta uu shaqadan u hayo rotary club waa urur caalami ah oo ka kooban kumanaan kooxoo min kooxa ah maxalliga ah ilaa heer caalami ah kuwaasoo iskugu xidhan si ay u qabtaan adeegyada bani aadamka horumarinta bulshada iyo dhiirigelinta nabadda waxay diiradda saaraan arrimo badan oo ay ka mid yihiin horumarka caafimaadka waxbarashada fayo qabka bulshada iyo taageerada dadka nugul waxaanu leenahay xarumo matalan sida dib u heshiisiinta o kale ama peace conflict resolution baan leenahay waxaan la dagaalanaa cudurada fighting disease waxaa kaloon sameynayaa biyo nadiifa sanitationka hygienka waxbarashadan sarnay grown local health marka xarunta iyadu sida ay meelaha kale ugu taalo unto ay new york ugu taalo xarunta iyaduna waxay ku taallaa chicago illinoy marka waxaan leenahay ilaa laba milyan iyo badh membersaan adduunka ku leenahay marka halkan aanu joogno footscrey ku taalla waa qayb ka mida mashruuca weyn aad qeexday laan yar oo ka mida unbaabay u eg tahay inkastoo aada u ila buuxday oo aniga ay ila weyn tahay sidaa miyaa ye meeshan waxaan idhahnaa donation in kind waan iskugu nimaadnaa oo waxaan samaynaa alaabaha nooga yimaada hosbitaalada ayaan ku kaydsanaa marka west footscrey urur ka mida oo footscrey ayaa aasaasay meesha asal ahaanteedii oo u diraya qalabka marka waa qeyb yar oo aada u yar oo ka mida laakiin xarumaha aan leenahay way ka badan yihiin iyo waxqabadka iyaguba jaamaco adiga doorarkaagu waa maxay aad aad aada ku leedahay rotary clubka footscrey iyo guud ahaan rotary clubkaba ma garad anuu rotary clubka waxaan ahaan jiray community service iyo international laba kun iyo labaatankii ilaa labaiyo kun koob iyo labaatankiina waxaan ahaa madaxa ururka haddeerna waxaan ahay agaasimaha guud ee caalamiga ee rotary club of footscrey mashruucan aada u bixiseen oo hadda aan arkayay horn of africa project taariikhdiisna in yaroo kooban nooga sheekee yaa bilaabay sideeba kusoo bilaabmay ujeedadiisuna maxay tahay
mashruucan waxaan bilaabay markii aan ururka madaxda ka noqday yacni magacan ma lahaan jirin laakiin wax waan diri jirnay inta badanna rotary clubka australia ku mashquulsanaan jiray goboladan inoo dhow sida vietnam cambodia philippine sri lanka ayaan mashaariic ilkaha ah dental project baan ku leenahay mashaariic musqulahaan ka sameynaa sanitation qeybo waxaan ka sameynaa marka markaan anigu kusoo biree madaxda noqda waxaan maxaa loo sameyn layaa qeyb ka mid oo afrika marka saasaan afrika ku bilownay inaan weliba geeska afrika markaa mashruucu wuxuu ahaa markaan anigu ururka madax ka noqday mashruuc mashruuc aan bilaabay haddii ilaahay ka raali noqdo haddana waxaan la yidhaahdaa horn of african medical equipment mobility and diplomacy foundation urura ayaa hoos iman doona haddi kadib marka magaca geeska africa waxaan u arkay inuu yahay magacna midayn kara oon cidna gooni u sooci karaynin inta badanna waxaan u dirayn focuskaygu yahayna waa geeska africa maadaama mashruucan yahay mid tabaruca dadka shacabka ee afrika ka soo jeeda ama kuwa af soomaaliga ku hadlaba aan idhaahdo soomaali ha noqdaan ilin ilin dadan soomaali ahaanba af soomaaliga ku hadli kara ee jooga wadankan australia sidee bay uga qaadan karaan kaalmada uga qayb qaadan karaan runtii waa su-aal wanaagsan had iyo jeer waxaa jirta aniga waxaa yimaada kolba communitiga laba meelood baa mashruucani kasoo gala mar dadka gudaha joogaba hosbitaalada igala soo hadlo yidhaahda waxaan u baahnay mararka qaarna waxaa yimaada dad halkan joogo deegaankay kasoo jeedaan yimaadaa jira marka waxaanu samaynaa fundraising inta badan waxaan isku dayaa anigu inaan dekadaha gaadhsiiyo ama berbera ama boosaaso ama jabuuti ama muqdisho ama kismaayo ama mombasa marka inta kale waxaa mas-uul ka ah kolba meesha deegaanka ay ku socoto marka halkana fundraising iyagu marka waxay kaga qayban qaadan karaan markaanu fundraising samaynayno inay dee wixii dhaqaalay ku biirin karaan hadday weliba kol qofba deegaanka uu ka tirsan yahay inuu ku biiriyo i think town baa ugu muhiimsanaanaysa hadday mashaariic la yimaadaanna maadaama anagu isku ka mid tahay soomaalidu inay yimaadaan oo ka qayb galaan mashaariicda haystaan weliba qeybta caafimaadka inaan samayn aad baan u jeclaa
dadka halkaa idiin jooga miyaa jiro oo hay-addiina ka mid ah sidee baad kalsoona ugu qabtaan marka alaabta sidaa qaaliga oo ah oo qiimaha leh aad dirtaan in meeshii aada rabteen ay gaadhaysaan oo dadkii la rabay inay ka faaidaystaan ay ka faa'iidaysanayaan kalsooni inteen la eg baad ku qabtaa jaamaca oo adigu haddii aad tahay madaxii hawsha u qaabilsanaayo australia oo jooga halkan had iyo jeer waxaan sameynaa markay dadku noola yimaadaan barnaamijkaas oo kale anugu baaritaan gooniyaan sameeya iminka tusaale ahaan haddaan kuu soo qaado kan aan dirayo wasiirka arrimaha ku-xigeenka ee arrimaha etoobiya ayaa wuxuu tegay magaalada dardhabe wuxuu la kulmay ku-xigeenka duqa magaalada marka hosbitaaladay booqdeen saasuu xidhiirku ku bilaabmay kabacdi waxaan isku dayay inaan la hadlo qofka cusbitaalka mas-uulka ka ah su-aalooyin badin baa weydiinaysaa waxaad hubinaysaa qaabka aad waxu samaynayso heshiis baa idin dhex mari karaya marka waa in heshiis jira aada go-aama oo idiin yaallo oo qoraala midda labaadna hadiyo jeer saad aragtay report baan soo diraa markay hadda ka baxayo iminka khamiista waxaa laga yaabaa ama weekendiga inaad aragto reportka halkan laga dirayo ciddii kasoo qayb gashay sida duqa magaalada oo hadda igu yidhi waa nimanaya wasiirka ama ku-xogeenka arrimaha dibadda ee australia islamarkaana ergeyga gaarka ee badweynta india team wats wuu ku maqan yahay wuxuu rabay inuu yimaado san kuu sheegay waxaa ila shaqeeya hadda wasaaradda arrimaha dibadda ee australia iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee ethiopia waxaa kaloo halkan imanaya maanta safiirka ethiopia u fadhiya oo kasoo qayb galay xafladda safiirka noo jooga australian ahaan noo jooga adiisna markii aan u diray matalan tusaale ahaan gobolka tigreyga magaalada maqale naagtii safiirka australiankaayd baan u diray meeshay tagtay idii baaba containerka furtay hadda nin kalea lagu bedelay wuxuu ahayd inuu tago magaalada jigjiga kii ugu dambeeye tagay laakiin mayna suuro gelin maadaama arimo amni awgeed loo baahan yahay inay fasax qaataan laakiin waxaa maanta og arintoo dhan dowladaha deegaanada ama ha noqoto somalilan ama meelaha kale loo dirayo ama dowlad deegaanka ha noqoto ama dowladaha federaalku marka had iyo jeer kalsoonida waxaa keenta inaan hubinno in dadkani ay yihiin dadkii saxda ahaa iyo inayna gaadhin midda kale sidan hadda aad samaynayso kale midiyagan keenaa oo midiyaga iyagu ay wataan maaha mid gaara ayaan keenaa inay arintan yani la tuso dadweynaha meesha ka timid iyo soo timid markay halkan ka baxaysa iyo markay halkaa joogtaba si ay yani wacyigelin ugu noqoto dadweynaha jaamaca waad mahadsan tahay aniguoo dee anigu miidiyadii ka tirsan oo aan afka kuugu ridaynin waxaan ka fahmay marka warkan aad ii sheegtay iyo kuwii aan soo arkay anigu qoraaladii aan soo akhriyeyba tabarrucani wax inaanu ahayn sidii wax dad suuq wax ka aruuriyo uunoo inta container lagu tuuro meeluun laysaga daray laakiin wax nidaamsan oo lagu xisaabtamayo dadkii laga qaaday tabarucan lagu soo celinayo war sugan meeshii la rabay inuu gaadho saasaan u fahmay soomaaha waa sax weeye micnaha iminka matalan anagu hadda iyo sheer qalabkan waxaan ka helnaa mid ka mid a iminka matalan ko alaabaha qaar eh, sida hadda u taqaano western health oo ka tirsan force grey sunshine melton sunbury bakismash waxaa hoos yimaada qayb kalena waxaan xidhiir la leeyahay austin oo mashiinada ka hesha dhowaanna waxaan ilaa qaad la yeeshay royal children hospital marka iyaga waa inaan dib ugu soo celinaa saad sheegisay transparency iyo accountability in qalabkii meeshii loogu talagalay iyo dadkii loogu talagalay gaadhay because taas baa ugu muhiimsan Eh, taas baanan inta badan noo suura gelisay inaanu markaan wax dalbano iminka markaan fundraisinga sameynaynay qoraalada arkeen waxaanu ku dhammaynay lacagtii aan rabnay afar toddobaad bay dadkii iyagoon dadka qaar isagoon wadamadanba maba joogaan waxay joogaan maraykanka iyo canada iyo tabrucaadka noogu sameeyey marka taas baa muhiima had iyo jeer mashruuca kan idinku xiga een, ma og tahay mase idiin qorshaysan yahay Ah, run ahaantii waxaa jira dad badan oo fayl noogu jira iminka waxaa ka mid a gobolka amxaarada magaala madaxdiisa labaad gonder waxaa kaloo jira niman ka tirsan dad weyne sameeyey magaalada dhagax buur oo kale waxay leedahay me- mental hospital oo u baahan in adeeg kale loogu sii daro oo ay sameeyeen dad yacni jaaliyadda kasoo jeeda gobolka jarareed waxaa kaloo codsi ka yaala eh, magaalada qabri dahar waxaa kaloo jira gobolka doollo magaalada la yidhaahdo wardheer meel u dhow ceeldheer yidhaahdo codsi baa ka yimid gaalkacyo codsi baa ka yimid waxaa kaloo codsiga ka yimid hargeysa waxaa kaloo ka yimid ceerigaabo marka waxa weeye waxay ku jiraan liiskay ku jiraan ana inta badan waxaan isku dayaa markaan hawsha container dhammeeya saddex bilood buu qaata ayaan ka kala bilaaba marka taas baanu eegnaa baahida iyo sida loo kala horreysiin kara iyo siday dadku usoo kala horreeyeen marka way jiraan dad badan oo weli waiting listiga ku jiraa jira haddii aan adiga qudhaada taariikhdaada dib u yara raacraacay xitaa waxaan arkay joornaal ee, sawirkaaga ku yaalla oo laba kun iyo afartii ah yacni inaad arrimaha bulshada aad ka shaqaynaysay Ee, jaamacow een, maxaa yacni intaasoo dhan aad uga shaqaynaysay arrimaha bulshada waa xaggee tamartan oo dhan ka hesha Ah, aad baad u mahadsantahay cabdinuur tamartan koley waxaa ku siinaya markaad aragtid waxa aad dartay tiyo u faa'iidaysay iminka tusaale ahaan haddaan ku siiyo wheelchair qof laxaadla oo wadankii jooga markaad aragtay isagaiyo ka faa'iidaysanaya independent living uu helayo oo adeegii dadkii uu ku xidhnaa uu ka baxayo iyo waxyaabihii aad aragtay sariirtii ood arkayso yani ventilatorkan halkan ka darnayma ilmo yaroo qabri bayax laga keenay oo jigjiga laga keenay oo paralyze ah caawiyey markaad markaad aragtid yani natiijada inta anu markaan wax dirayo inta badan excited emotional may laakiin markay gaadha meeshii loogu talagalay ayay farxad ku galaysaa iyo tiyoo loogu adeegayo toddoba sano ka hor waxaan bilownay qaybta keliya safaynta magaalada jigjiga oo isku tagnay mashiinadii ugu horeeyaan daray etoobiya marka lagu sheego waa boqol iyo labaatan milyan marka qaar waxaa layihaa boqol iyo soddon milyan laakiin public dialysis center way yaryahay magaalo madaxda adiis bay tegaan marka waxaan hadda joojiyey qofkii intuu magaalada jigjiga ka taga tegi jiray adiis because markuu tago wuxuu u baahan yahay hoy buu u baahan yahay gaadiid buu u baahan yahay waxaa kaluu u baahan yahay cuntadii buu u baahan yahay alxamdulilah waxaan aada ugu mahadnaqayaa jaaliyadda joogta minnesota oo sanadkii kale oktoobar yacni aad qayb weyn ka qaadatay iyo dadka ganacsatada ee degan dowlad deegaanka oo wax weyn no- nagu taray marka hadda waxaan noqonnay sentarka ugu fiican ee publica haddeerna waxaanu ku jirnaa oon qaybtii biyaha dhammaynaynaa magaalada goday hararna mid baan ka sameeyey kuwii hararna way ka joogeen dadka afrikaanka ah ee gobolkan victoria joogay ee australia gaar ahaan inta reediyoogan dhagaysatay af soomaaliga ku hadasha maxaad fariin u diri lahayd wallaahi fariintaan u diri lahaa waxaa weeye gaar ahaan dadka soomaalida intaan muddadan ku jiray waxaan arkay yacni meel gaab oo oo bannaan oo weliba aad aan isleeyahay caafimaadka hooyadii iyo dhallaanka oo sida tarxiifka nadaafada hooyada iyo fursadda helitaanka adeegyada caafimaadka waxaan aad aad u jecelahay inaan dowlad deegaanka iyo soomaalida magaalada jigjiga iyo ka sameeyo eh, magaa- dowlad deegaanka herarida yacni meel maternity hospital ah because had qalabdariisuun maaha ma waa inaan dirnaa oon samaynaa taa laftigeeda marka waxaan aada u ogaaday inay dadku aada ugu baahan yihiin ama ha noqoto somalilan ama ha noqoto puntland ama waqooyi bari ha noqoto ama ha noqoto galmudug meelaha ay soomaalidu degto kale ama n f d ba ha noqoto laakiin ama etoobiyada kaleba ha noqoto waxaad moodaa in aada loogu baahan yahay maternity hospital oo hooyada iyo dhallaanka u adeegta marka waxaan olin lahaa qof kastaba kaalinta aad kaga aadan tahay ayaa ku habboon inaad kaga jirto wax weynna waan ka qaban karnaa waayo resource meesha fara badan ugu yaala kaasina wuxuu ahaa jaamaca faarax oo inooga warramayey shixinadii taageerada ahayd ee ahayd qalabka caafimaadka ee uu u diray magaalada dirdhaba cisbitaal ku yaala
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali